roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da-een qaybo ka mid a dalka soomaaliya shalay ilaa xalay waxaa magaalooyin iyo deegaana ka tirsan koonfurta ah iyo bartamaha soomaaliya ka da-ay roobab kuwaas oo ay dadku ku qabowsadeen qaybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ay roobabku ka curteen waxaana deegaanada ah ay raxmaddu u hortay ka mid a bargaan caafi cowsweyne iyo degmada galhareeri iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka waana kana mid ka mid a dadka deegaanka ah oo ka hadlay roobabkii ay heleen waxaa ilaahayna siiyey madar lagu diirsaday oo beledka degmada galhareeri daafaheeda ah ayaa alla noo di'iyey raxmaddaas alla noo di'iyana inaan ummadda la wadaagno marka waxaan idiin sheegayaa roob ka soo bilowday agagaarka oo awrlay ka soo bilowday oo halkaa iyo debdheere ka soo bilowday oo dulhaar iyo dhulkaasta ka soo rogan oo xaggaa iyo adiga maaragtaa bergaan ilaa caafi qabtay oo madar lagu diirsaday ah oo ilaa bacdahan bergaan ka bareeya ku yaala oo ilaa haddii maaragtaa dhulkaas ama calibuubaal leh ama oo beledka agagaarkiisa daafihiisa oon au noo geliyey aya ilaahay baanna mahad uga haynaa annagana hadda waa ku diirsannay xoolo waa ku diirsahayaan ilaahay baa nicmadaas noo da'shay ilaahayna mahaddaas iskale roobku xilligii maaragta la rabay ayuu noo da'ay xilligii la rabou noo da'ay habar eri herbaadiyu dhihi jireen waa saqayr ilaahay di'iyo waaye laakiin xilligii adiga maarata adiga maarata loo baahnay oo xilli hore ah oo badarku ku baxaayey xilliga owdaa waa xilligaas marka daafaha degmadu waa adiga maarata agagaarkeeda adiga korkeedaba ha u badnaadee ilaa bergaan iyo caafi ilaa dhinacaasba ha u badnaadee waa dhalati waaye dhalati waaye si weyn si weyn ayaa beerta looga shaqaynaa waa hadde waa roob lagu diirsaday noqonaysaa oo xooluhu ku diirsadeen dadkana beeruhu adiga maarata ku tabceen degmada biyo wacanaa dhex yaalla biyo wacanaa dhex yaalla ilaahay noo siiyey ayay u galeen marka biyo wacan ayaa dhex yaalla hadda cawada waxaa lagu dhex socdaa xareed baa lagu dhex socdaa oo soonqaadka uu yahay shan iyo labaatan uu yahay roobabkan ayaa waxay sidoo kale ka da-een gobolka banaadir iyo sidoo kale degmooyinka kale ah bu'aale iyo saakow oo ka wada tirsan gobolka jubbada dhexe iyadoo deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka baayna ay roobabku ka da-een dadka ayaana allah uga mahad celinaya roobabka uu siiyey xilli baahi weyn loo qabay iyadoo dadka ku nool meelaha uusan weli ka di'in ah ay rajo ka qabaan inuu allah siiyo roob ay ku intifaacaan